Tartanka doorashada guddoomiyaha ururka kubbadda cagta Jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo iyadoo tartan adag kadib uu loolankaasi ku guuleystay Axmed Cabdulaahi Axmed Khaldaan oo noqday guddoomiyaha cusub ee ururka kubbadda cagta Jubbaland. Guddoomiyaha cusub ayaa ka guuleystay Cabdiraxmaan Cabdulaahi Axmed Suufi oo u tartamayay xilkaas sidoo kalena ay si weyn markaasi u loolameen guddoomiye Khaldaan oo ugu dambeyn markaa ku guuleystay kursiga guddoomiyaha ururka kubbadda cagta Jubbaland. Ururka kubbadda cagta Jubbaland oo ay muddo dheer markaasi caqabado badan hareeyeen ayaa la rajeynayaa in ay tani wax weyn markaasi ka tari doonto iyadoo lawada eegayo dhabaha uu guddoomiyaha cusub ee ururka kubbadda cagta Jubbaland u jiheeyo ururka ee caqabadaha badan muddada dheer hareeyeen markii ay soo idlaatay doorashada waxaa natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ururka kubbadda cagta Jubbaland guddiga doorashada haddaan nahay waxaanu caddaynaynaa inuu axmed cabdulaahi axmed maanta yahay ku guulaystay doorashadii ka dhacday jubbaland inuu ku guulaystay axmed cabdulaahi axmed oo doorashadaasna waxaa la yidhahdaa baylisti waxaa la guulaystay keligii ma aha waxaa la guulaystay lix qof baa laguul- la guulaystay isaga uu toddoba ku yahay waxaa ka mid a guddoomiye ku-xigeenka siciid axmed xuseen iyo ibraahim xuseen gure cabdirasaaq xuseen amar mukhtaar maxamuud cabdi siyaad cabdulaahi aadan aadan iimaan dhaqane ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha cusub ee la doortay isagoo u mahadceliyey dhammaan inta codkooda siisay iyo cid kasta oo taageero u muujisay waxaan rabaa inaan u hambaliyo cid walba oo garab igu siisay igu taageertay Ee, maanta inaan meeshan soo gaaro aan guuleysto garab iyo heed igu dhiirigelinaysay inaan tartamo Ee, xag walba oo iga taageeraysay waan u mahad celinayaa Ee, meeshan waxaan rabaa inaan ka salaamo hooyaday oo mar walbo oo micnaha garab iyo eh oo igu dhiirigelisa tale iga siisa hadda ugu dambeysay soo wiceysay mar walba la socotay Ee, hooyaday waa jeclahay ilaahay maxaa lahayay ajri xasanaada siiyo Ee, hooyooyinka soomaaliyeedna ilaahay maxaa lahayay abaalkooda lama gudi kare janna firdowsa ilaah ugu shaareeyo inta xanuunsanna oo soomaali eh aan wada duceyno ilaahay caafiyagan bil ramadaan waaye Ee, waxaan kaloo rabaa inaan meeshaan u mahad celiyo saaxiibadayda i doortay ee, oo garab igu siiyey inaan maanta hogaamiyo insha allahu tacaala waa kasoo bixi doonaa waajibka ay saarteen mar walbana garab istaagnaada igu taageera Ee, ragga rag kaloo saaxiibadaya jiro ayagana garab i siiyey oo aan meeshaan magacyadooda ka sheegi karin waa u mahad celinaa ayagana